aada u mahadsan tahay raadi dalan runtii doolahan inta macnaha sidaad la socotid ba hadda proceskaa waday ee ama msamaynta guddigeena farsamada muddo ayaan ku mashquulsanayn wixii aan hore u qabanay idin kolleyba waxaan filayaa warbaahinta kala duwan dhammaanteed inay wada heleen hadda maalmahan ugu dambeeyey waxaa aada iyo aada ugu mashquulnay waxaan dhameynay dastuurk dastuurkii daraafka ahaa oo qodobadiisa aan soo dhamaystirnay waxaana dhawaanahan la tashi kula jirnay odayaasha dhaqanka ah waxaana loo suura gashay in aan laba cisho ka hor tirada ergada oo saddex boqol iyo todobaatan iyo sideed xubnood ah in aan u gudbino odayaasha dhaqanka kadibna aan u sheegno habka ay ku qaybsan lahaayeen inay soo xulaan haddii ay ku qaybsanayaan beel haddii ay ku qaybsanayaan degmo haddii ay ku qaybsanayaan deegaan haddii ay ku qaybsanayaan hab gobol sida micnaha markaa qorshooda u yahay micnaha inay noo soo gudbiyaan si aan anagu guddi farsamahan ugu ogolaano oo aan ula socono arrimaha noocaasa sidaa darteed waxay waxaa bilaabatay hadda maanta habkii ay ku qaybsan lahaayeen muxuu ahaa ergada oo imaan doonta insha allahu karim haduulah raalli ka noqdo waxaana siinay muddo saddex isha ah in ay kusoo dhameeyaan dhammaan ergadii anaguna aan ka guddi ahaan waxaan diyaarinaynaa liiska odayaasha dhaqanka ee rasmiga ah ee saddexdan gobol kasoo jeedo inaanu diyaarino si cidda ergada aan u dhiibayno markii la qaybsano ama aan ka guddoomeyno ay u noqoto oday dhaqaneed rasmi ah iyo qofkiiba rabay inuu yahay iyo in kale si aan u xaqiijino marka waxaan u qabanay muddo saddex cisho ah waxaan rajeynaynaa saddexdaa cisho kadib in aan micnaha u gudbi doono marxaladii saddexaad ee shirka oo ah in ergadii ay timaado shirweynihii la furo si ay ku ansixiyaan dastuurka